wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan ayaa xarigga ka jaray xarun caafimaad oo cusub oo looga hirgeliyey deegaanka badermaan taasoo qeyb ka ah qorshaha xukuumadda ee lagu gaarsiinayo adeegyada caafimaadka tuulooyinka iyo deegaanada fogfog ee halkaasi munaasabadda furitaanka xaruntan ayaa waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan somalilan maamulka gobolka cuqaal haween iyo dhalinyarada deegaanka oo si weyn usoo dhaweeyey tallaabadani horumarineed qaar ka mid a mas-uuliyiinta kasoo qeyb gashay xerag jarkaani ayaa madasha ka hadlay ayagoo soo dhaweeyey wuxuu ka mid yahay si aan usoo ogaano deegaanka iyo baahiyaha ka jira hay-adda light runtii waxay ka shaqeysaa somalilan gobollo badan baan ka shaqeynaa waxaa nasiib runtii aan u leeyahay meelo fara badan oon ka shaqeynay oo gobollada somalilanna hadday noqonayso awdal maroodi jeex saaxil togdheer sanaag iyo soolba reer xaaji ayuub iyo deegaankaa ballaadhan waa markii labaadan horta aan soo booqdo runtii weli sida nuugu soo dhaweeyey abaabulka iyo runtii quruxda idinka muuqata meelaha aan ka shaqeeyey runtii kumaan arag horta taa waa idinku ammaanaya agaasimaha guud ee si fiican baynu iska garanaynaa marka xilka aanu qabanayna runtii ma niin dad u shaqo tege waxaan nahay dad runtii matalaad iyo inay deegaankooda iyo qaranka somalilanba inay u shaqeeyaan runtii xilkaa u haya taasaa naga go-an tani waa bilow kuwo kalena insha alla way ku xogi doonaan waxaanu aad iyo aada u jecelahay iskaashi inuu dhaco marka laga hadlayo baahiyaha deegaanka baa xukuumaddu kelideed wax badan ka qaban kari mayso haddii noqoto qurbajoog haddii noqoto qoqoljoog iyo haddii noqoto deegaanba haddii noqoto waxbarashada haddii noqoto biyaha iyo haddii noqoto xoojinta caafimaadkaba runtii waxaa muhiima inaad u diyaargaroodaan inaan iska kaashanno wasiirka caafimaadka somalilan oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa sheegay in xaruntani ay kaalin mugleh ka qaadan doonto bixinta adeegyada caafimaadka oo muhiim u ah bulshada deegaanka bandermaan iyo nawaaxigeeda saddex iyo tobankii bishii november ee last year maalinkiibaa runtii igu dambeysay marka maanta waxaan u nimid mid waa mido inaan horta soo endhaendhayno nolosha aad ku nooshihiin talabaad inaannu furro m c h kaasoo xidhmay oo dawooyinkiinaan keennay gaadhiga ambalaaskaanaan keennay runtii markay doorashadu dhacday habeenkaanu halkanaan joogay codkeennii dee kumaynaan khasaarin waxaad ku soo saarteen xusbiga wadani iyo madaxweyne cabdiraxmaan jaalanji badan baa socday runtii guul baad ka soo hoyseen abaalkaa dawladduna waa idiin haysaa dee dawladdiina abaalkiinni way celiso madaxweyne cabdiraxmaan isaga oo boolisigiisu ku salaysan yahay sinaan iyo cadaalad ummadda somalilan in loo sameeyo dee wakaa markii ugu horraysay uu wasiir inoo soo magacaabay macnuhu ma aha deegaanka dee reeru ka soo jeedo inay wixii ay doonayo inuu dhan ay heleen laakiin dee madaxweyne cabdiraxmaan wuxuu ka uu jebiyey